haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka oo aad toddobaadkan heese aad u macaan oo weliba qaarkood ay cusub yihiin aad ku dhegaysan doontaan warqadda ugu horraysa ibraahim bal noo soo qabo falastiin waxay naga soo gaartay hooyo luula geesood iyo aabbe axmed cusmaan geele iyo carruurtooda iyo umulkhayr axmed cusmaan iyo cusmaan axmed cusmaan iyo milgo axmed cusmaan iyo safiya axmed cusmaan maxamed axmed cusmaan safiya cali siciid iyo carruurteeda iyo amare cali siciid iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer cali siciid iyo carruurtooda iyo waxay yidhaahdeen hooyadood muraayo xasan xuseen deeqa geesood iyo saygeeda sharmaarke iyo carruurtooda iyo sahro geesood iyo odageeda iyo carruurtooda iyo jacfar geesood iyo xaaskiisa iyo carruurtooda idriis geesood iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo dhammaanba reer geesood iyo waxay yidhahdeen hooyadood xabiibo xasan xuseen waxayna dadkaasi dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan caasho suuban axmed cusmaan geele iyo saygeeda jiilaane xuseen roble oo guurkooda uu ka dhacay magaalada jabuuti waa halkay xasan aadane reer jabuuti baa jacaylkaygu yaalla warqadihii jabuuti aanu ku bilownay warqaddan waxay naga soo gaartay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ibraahim xasan daandure waaba adiga xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shurwac iyo barqad maxamuud kaariye iyo dhammaan asxaabta v o a waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan caasho suuban axmed cismaan geelle iyo jaylaani xuseen rooble oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti toddobaadkii hore waa bishii nofembar afar iyo labaatankeedii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay tahniyad taala midan ibraahim oo waxaa raacinaya bashiir abikar iyo xaaskiisa hinda cali ganey iyo maryan abikar iyo safiye abikar iyo canab abikar iyo dhammaan iyo dhammaan reer abikar cabdulaahi iyo caruurtooda waxay hambalya leeyihiin caasho suuban axmed cismaan geelle iyo jaylaane xuseen rooble isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay arooskaas falastiine waxaa ku kulmay fanaanin waaweyn haye waxaan nasiib u yeelnay inaannu ciyaarray mid ka mid a dhowr heesood oo fannaanka weyn xasanaan sabatar uu aroos ka qaaday waa heestii midhaale midhaheeda waxaa sameeyey cabdirashiid siyaad laxankana waxaa saaray mustafa kiiko waxaana muusikeeda u garaacay muusikistayaal waaweyn oo uu ka mid yahay daa'uud cali masxaf heestu falastiin waxay leedahay haddii guur micniyo quruxdii lahaa milgiyihii daraac lahaa haye waa kan codka macaan ee xasan aadan samatar
dhashay kalgacal iskiisii mugaabiseen masliyo hawd raabano mawluu niceeyeyba adduun madan raaxa badan kumaashaan ramad macaa waxaa midhateen kalgaal diskiisii mugaabiseen masliyo hawd raabano mawluu nimceeyeyba adduun madan raaxa badan kumaashaan ramad macaa wakamaashe dadkuna golihii martiqaadkayo mudnaantiinii u yimi wakamaashe dadkuna golihii martiqaadkayo mudnaantiinii u yimi waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran
waaw waa mid ka mid ah hadduu annaga haddaaya sheegna heesaha inay yihiin barnaamijka heeso xul ah oo cusub oo qaarkood horey aanay dadweynuhu u maqan waad mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhda meel ku qoran anu intaasi ku dhaafno heestaasi xasan aadan samatar markana waa warqad kale saaxiibada arooska ku badnaa v o e da ma istire warqadana waxaa ugu horeeya cabdiraxmaan yabrow madaxa laanta afka soomaaliga cabdiqaadir maxamed mursal waa wariyihii rugcadaaga ahaa ibraahim xasan daandure maxamuud mascade ha iga reebin falastiin axmed iimaan taabid maxamed cabdi maxamed muuse nuur deeq darajo cabdiyare sheekh xasan farxii tahliil sheekh dooniye maxamed faarax talyaani iyo cabdiraxmaan xuseen furre iyo jamaal axmed cismaan dhammaan asxaabtani waxay hambalya leeyihiin waa saaxiib nagu qaaliya faarax maxamed cali faarax buluw iyo malyuun xuseen maxamed oo ku aqalgalay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota isku waara oo badqeyr qabana kala hela ayaanu leenahay waa tahay dhambalkan falastiin waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo sheekh axmed iyo aabe sheekh cali cabdi maxamuud iyo waxay yidhaahdeen faadumo sheekh xasan iyo canab cabdi maxamed iyo habaryar fartuun sheekh cusmaan iyo ayeeyo ardo sheekh axmed ciise iyo waxay yidhahdeen ayeeyo xaliimo cali dable iyo cali dhuux cilmi maxamed iyo siciid xasan maxamed iyo baashi cali xaashi iyo cabdiqaadir siciid dhabancad iyo waxay yidhaahdeen mursal cali cabdi maxamuud iyo cadar xuseen maxamed maxamuud iyo maama xadiyo xirsi maxamuud iyo habriir biyood nuur faarax iyo hooyo saamiye xasan guraad iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo zamzam cabdirasaaq cabdulaahi iyo ibyan cabdirasaaq cabdulaahi iyo kowthar maxamuud macalin iyo maxamed cabdirasaaq cabdulaahi iyo mustafa cabdirasaaq cabdulaahi iyo siciid cabdirasaaq cabdulaahi iyo anwar cabdirasaaq cabdulaahi iyo qays cabdirasaaq cabdulaahi iyo xuseen cabdirasaaq cabdulaahi iyo ugu dambaysta maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan brofesor muxudiin cali cabdi iyo doctoresa ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsamo magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina isku waara noqda kuwii eebbo uu kala siiyo ubad kheyr qabaa aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay cabdalla sheekh mursal iyo xaaskiisa anise axmed cabdiraxmaan sheekh mursal iyo qadre derbi cumar sheekh mursal iyo xaaskiisa hidaaye iyo cabdilcadiim sheekh mursal iyo xaaskiisa caasho xaashi cabdimaalig sheekh mursal iyo muxubo xaashi iyo nimco ibraahim iyo dhammaan caruurtooda shamso sheekh mursal iyo zahre sheekh mursal iyo ubax sheekh mursal iyo casiise sheekh mursal iyo sucaado sheekh mursal iyo fawsiye sheekh mursal iyo shukriya sheekh mursal dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniyad u dirayaan maxamed cabdalah sheekh mursal iyo qalinjadiisa sahra aadan xasan gabyo oo jimcihii hore ku aqalgalay magaalada rochester ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka isku waara ubad qeyrqabana kala hela ayaanu leenahay aamiin waa tahay waa tahay waa tahay falastiin ee dhambaalada way iska soo daba dhacayaan galabta dhambaalkan waxaa uu nagu yimid madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa siciide cali falaax iyo caruurtooda cabdiqaadir maxamed mursal waa wariyaha rugcadaaga iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamuud mascade waa wariyaheena v o a ee, minneapolis iyo caruurtiisa iyo doctor maxamed barre axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiye carab iyo odageeda iyo caruurtooda nasro carab iyo caruurteeda dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah ayaa waxa ay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan maxamed cabdalla sheekh mursal iyo qalanjadiisa zahre aadan xasan gebyow oo jimcihii ku aqalgalay magaalada rochester ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma guurkiina farxad iyo reenreen ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay warqadana waa tahniyad waxay naga soo gaartay cabdirasaaq indho jacaal iyo xasan maxamed absuge iyo geelle axmed iyo cabdulaahi qorshe iyo cabdulaahi yariisow caydiruus cabdi xasan iyo cabdulaahi balwaan iyo cumar kiyow mahad istiila cabdiqaadir idris iyo maxamed abubakar xasan iyo cabdikariim mursal faarax iyo xasan kaafi maxamed shirabaadi iyo maxamed heybe cabdifataax sablaale iyo maxamed xuseen tuuraq iyo ammaan cadde iyo mullah cabdulxakiim iyo wariyaasha ku kala sugan dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada cape town waxay hambalyo dhalasho u direen wariye cabdirasaaq yuusuf cabdalla iyo nasteexa bashiir oo wiil ugu dhashay magaalo xeebeedka cape town taariikhdu markay ahayd waa bishii hore labayo tobankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey muxsin cabdirasaaq iyo yuusuf cabdalla waxayna leeyihiin soo barbaar muxsin noqonkii dalkiisa diintiisa anfaca aamiin aamiin aamiin aamiin sida ayra geel baan kuu ololayaayey sida ubad la dhalay baan kugu uurfiyoobe sida olol la shiday baan ildheer kaa arkaayo sida ubax la beeraa indhuhu kugu farxaano sidaa aayaddiinaan afka kugu hayaaye ima ogida waxaan ahay ilixun lama tusaane ima ogida waxaan ahay samo ruux la uumo Haye.
waa codka macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbiye heestii ayaan dhalad waxaan leenahay saaxiibkan faarax maxamed cali faarax guul iyo madiin xuseen kala raaxaysta iyo dhammaan inta loo dhaqmo
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uur habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abina maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ildheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhew daaga ugo sida ayra geelbaan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidheho ardaaga ubo
dhambaalkan wuxuu ku bilowda islaaminaa dhammaan shaqaalaha lanta af soomaaliga v o a gaar ahaan hambalyadii heesaha waannu idinka guddoonnay waxaana aan aha buu yidhi ibraahim xaaji maxamed nuux oo loo yaqaano erdogan waxaan joogaa buu yidhi sacuudi arabiya waxaan jeclahay inaan hambalyo u diro walaalkay saaxiibkayga qaaliga ah cabdulaahi axmed salaad iyo dumaashiday buu yidhi sabriin cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay deegaanka buurweyn gobolka hiiraan waxaana uu leeyahay ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay bashbash iyo barwaaqo kala kulmaan eebana uu kala siiyo ubad qayrqaba warqadan waxay naga soo gaartay injineer khaalid xaaji muuse dagaal iyo cali xaaji muuse dagaal maxamuud xaaji muuse dagaal iyo cabdi xaaji muuse dagaal iyo caasho xaaji muuse dagaal sahre xaaji muuse dagaal iyo aamine xaaji muuse dagaal iyo seynab xaaji muuse dagaal iyo eedde qaali dagaal cali eedo yusur dagaal cali iyo maxamed ibraahim dagaal cali iyo xaaskiisa sucaad cabdulaahi wedh iyo waxay hambaliyo dhalasho farxadle u dirayaan xaaji axmed xaaji muuse dagaal iyo marwadiisa qaaliga ah muna ciise daahir oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud xaaji axmed xaaji muuse dagaal waxa ay leeyihiin isku waara noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waa Ibrahim.
tahay xaggii heesaha ayaan falastiinaya markana dib ugu noqonaynaa geenyadii bureeqaa ee wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuya hadabqan bilicdu waa ani basarkuna waa adi ballankuna waa kii runta ahaa boqol ugu filroonoo wacad kii habeenayn waa boog jacaylkuya ha damqin mayadaa u bala ee ha damqin waa codadka macaan ee faarax guuleed samatar iyo khadiijo qalanjo
sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney bilanti macade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney bilanti macade biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadamqin mayaydaa u belaye hadamqin geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadamqin mayaydaa u belaye hadamqin
sida boqorkii wiilwaal biluhu shirayaan oo jeedal kuladliyo banaadirihu wadayaa bidhaa quruxsanow sida boqorkii wiilwaal biluhu shirayaan oo jeedal kuladliyo banaadirihu wadayaa bidhaa quruxsanow
koberi samaaday helay buuriti daalo oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irkoberi samaaday helay buuriti daalo oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yeeyadi bureeqay wacadkii habeenayn wabog jacay kuye hadaamqin mayayda u belaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenayn wabog jacay kuye hadaamqin mayayda u belaye hadaamqin
Caleed soo baxayso, ballaha daruuru, barbarrada ka joogan, kanta lugu bidhaamin ayaa diila baabtee. Caleed soo baxayso, ballaha daruuru, barbarrada ka joogan, kanta lugu bidhaamin ayaa diila baabtee. baaqu waa abbowe bulhanku waa abbaye baaqu waa abbowe bulhanku waa abbaye ballanku waa kii runtaaye baaqu waa abbowe bulhanku waa abbaye baaqu waa abbowe bulhanku waa abbaye ballanku waa kii runtaaye boqolgu firoono wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadanqin mayada u balaaye hadanqin boqolgu firoono wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadanqin mayada u balaaye hadanqin heesihii baar wardheer iyo mid soo xasuusiyeen falastiin heestaa waxay ka mid ahayd heesii dadku ay aada u jeclaayeen welina ay xusuusanayaan marka sidaan oo kale ay u dhegeystaan aan u gudubno dhankii dhambaalada waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray salaad tifow arki iyo xasan salaad xasan xasan laki iyo ismaaciil saxafi iyo shukri cabdi axmed shamsulcayn iyo waxay yidhaahdeen sucdi cabdi axmed sucaade hibo iyo sacdiyo cabdulqaadir cusmaan siman iyo ubax tifow xasan umu amiin fahmo muxudiin axmed filsan iyo macalin ase tifow hodan muxudiin axmed horu socod dhammaantoodna waxa ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo kale iyo laaba gaarsiiyaan qadar xuseen axmed iyo waxay yidhahdeen maryamo cabduqaadir ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaalaan waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaasi waxaan leenahay aamiin noqda kuwa isku waara oo arooskooda kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad qayr qabta ibraahinow wariyaasha iyo waxaa moodaa fanaaniintiina iska daba wareegayaan oo ay meelo badan warqadaha aanu hayno ay ku wada jiraan sideeda Haye.
kalena ayba isku dhex qasa yihiin mararka qaar marka waxaan waxaa ula soo- jeedaa waxaan soo xasuustay markii ugu horreyso aabbahay dhahay idaacadan ka shaqo bilaaba hal wuxuu weydiiye waxay ahayd maandhay ma heesaysaa haye hees iyo war iyo waxoo dhan waa isku daraa ma dhino mayaan dhaha aaba ma heesaa laakiin waa hadla warqadan waa tahniyad waxay naga soo gaartay xasan aadan sabatir waa fanaankii weynaa iyo xaaskiisa iyo abwaan mustafa kiko iyo xaaskiisa iyo abwaan ismaaciil cabdi jiheeye iyo xaaskiisa abwaan cabdirashiid siyaad iyo xaaskiisa iyo abwaan cali seeniye iyo daa'uud cali masxaf iyo muusikiistaha weyn aalta waa muusikiistaha da'da yar cabdiyare dhammaan shaqaalaha shirkadda o g f group g s k group dhammaan shaqaalaha s b i factory dhammaan shaqaalaha d h l intaba saldhigeedu uu yahay magaalada hargeysa iyo weliba jabuuti meel kastoo kala duwan oo ay caalamka ka joogaan asxaabtaasi waxay tahniyad iyo bogaadinba u dirayaan caasho suuban axmed cismaan geelle iyo jeylaani xuseen rooble oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti toddobaadkii hore nofembar afar labaatankeedii isku waara ubad qeyrqabana kala hela ayaanu leenahay arooska iyo aroosada markana waxaan u soo qabananaa dhegaystayaasheenna heesta lantaaliya qalad ku hadli maaye quruxduu ilaahay ku qubay dushaada maankayga qaadee dhan kastoon u qaadaba qiiray igeliso qalbi doja weeyaan sow geesi qowloo xil qaadi kara oo qabyo tira naftayda qeyrkay kamaan helin waa qayb nasiib ku ye qaayihiisa nuurka leh iyo qaabka nolosha qalbiga ku diirsada dhan kastoon u qaadaba qiiru igeliye qaadirkay haddaaye laab qaboojo weeyaan caasha suuban iyo jeylaan waxaan leenahay nagula raaxaysta iyo dhammaan inta kale ee u dabaaldegaysa arooskooda iyo dhalashadoodaa waana codadkii macaanaha ee dalmaryare iyo fanaanada deeqa ahmed
Thank you. geliso
codadkii deeqa axmed iyo dalmareera ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haye warqaddan waxay naga soo gaartay warsamo sheekh cabdi oo loo yaqaana daacad iyo xaaskiisa cabdulaahi sheekh cabdi iyo xasan sheekh cabdi iyo rashiid sheekh cabdi iyo maxamed faarax fiiqow iyo cabdalla faarax fiiqow iyo cabdirasaaq faarax fiiqow iyo maryan xuseen fiiqow iyo fartuun yuusuf fiiqow iyo sacdiye yuusuf fiiqow racwi salaad muuse iyo maxamed amiin salaad muuse iyo adeer yuusuf talyaani iyo hooye sagal abuukar iimaan dadkaas oo kala jooga south africa soomaaliya sacuudiga waxay hambalyo u dirayaan nuur ibraahim fiiqow iyo gaclisadiisa faa'ise maxamed oo gabar ugu dhalatay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana loo bixiyey sagal nuur waxaanu leenahay soo barbaar sagal noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed ibraahim cali hooyo xabiibo cali cusmaan iyo yaasiin maxamed ibraahim iyo wuxuu yidhahdeen aanise maxamuud ah cumar iyo sumaye yaasiin maxamed iyo dhammaanba reer maxamed ibraahim iyo eedooyin nafiiso fahmo cabdi cabdifataax cabdi cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen habaryar xaliimo iyo habaryar khaliijo iyo dhammaanba asxaabta iyo ehelka waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan isla markaasna heestan la dhegeystaan hooyo faadumo maxamed ibraahim iyo waxay yidhahdeen aabe nuur xasan oo dhowaantan gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey gabadhaasi najax nuur xasan waxayna leeyihiin najax soo weynow oo soo barbaar noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda manfacda aamin ayaa leenahay warqaddan waxaa lagu soo bilaabay aqalgal wacan waxay naga soo gaartay hooye zahre cali iyo xasan caraale cabdi iyo xaawo caraale cabdi iyo aamine caraale cabdi iyo hidaaye cali diini xaawo maxamed sabriye iyo raxmo cabdulaahi maxamuud iyo dhammaan reer caraale cabdi iyo dhammaan reer ciise cali raage waxay si wada jira hambalyo ugu dirayaan arooskii aroosada cabdi caraale cabdi iyo aroosada ayaan maxamed axmed oo dhowaan ku aqalgala degmada wadajir ee magaalada muqdisho isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay xaggii heesaha falastiin maxaa dhegeystayaashan usoo qabanaynaa
rajadayda haddaan helay waa rayste riyadayda rabbaa runka soo yeele rag adoo kale maan helaaye heesihii banaadirigaad baqaadaysaa riwaayada banaadiriga inaad jiridooda ka qayb gashay ahayd rabaaye amba waa ku rabaaye riixaantii jannadaad ii tahee iyo roob raxmadiisa lagu raaxaystee ruuxay adaas ku raacee soor ii keen ruunay ralliyaan ahay ee leedahay weliba ma ka heshe goosaan ii keen ya heestaasi waxaa ku luuqeynaya iqra yarey iyo fanaanka iidle yare waxaana hore ugu luuqeeya fanaanada lul jeylaani cali iyo axmed shariif xasan kilar heestaasi ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo